dhalinyaradan oo ku nool magaalada beledweyne islamarkaana markii hore shaqo la-aan ahaa ayaa fursado shaqo ka helay xarunta iibinta iyo cilad bixinta gaadiidka ee adeerey oo ku taala magaalada dhalinyaradan ayaa goobtan ganacsi ka qabto shaqooyin kala duwan waxa ayna ka helaan nolol maalmeed ku filan maxamed mawliid cabdulaahi oo ka mid ah maamulka xaruntan ayaa radio baaluulo uga waramay shaqo abuurka ay dhalinyarada u sameeyeen magacaygu waa maxamed mawlid cabdulaahi meesha magaceeda waxaa lalaa adeere motors waxaa meesha ka shaqeyso dhalinyaro afar qofood ah ayaa meesha ka shaqeyso wayna ku taallaa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaan u shaqeynaa bulshada ku nool gobolka hiiraan iyo dhammaan gobollada dhexe bulshada ku wada nool iyo qof walba oo wax nogooga baahdo u shaqeynaa dhalinyarada meesha ka shaqeyso sidee lagu doortaa
wallaahi qof walba iyo xirfadiisa lagu doortaa qofku qofku waxay ku xiran tahay exerska meesha uu leeyahay bushinka markaas loo baahan yahay hadduu qofka bushkaas uu ka bixi karo waan ku dooranaa qof qofkas kama doorano marka waa kaas saasaa ku dooranaa qofka maxay qabtaa marka dhalinyarada haddaan noo sheeg wallaahi dhallinyaradu waxyaabo badan ay ka qabtaa meesha waxaa waaye waxay u baahan tahay marketina u baahan tahay waxay u baahan tahay meeshu in nadaafadda iyo in baabuurta la nadiifiyo baabuurta laga taxadaro marka wax walba meesha loogu baahan yahay ayay meesha ka qabtaan qof walba shaqo guuniyuu leeyahay marka meesha amnige amnigeeda in la sugay u baahan tahay oo amnigeeda laga taxadaro marka qof wuxuu waxaa waaye nadaafadda iyo baabuurka iyo inuu qofka oo ka qabtaa qofna waa marketing oo meeshu marketing ka yahay ma laga yaabaa inaad dhalinyaro kale aad shaqaalaysiisaan mustaqbalka aa waa laga yaabaa oo meeshaan marka hore waxay ku bilaabatay hal qof oo hal qof oo meesha furtay ay shaqada ka bilaabato meesha maantana afar qofood ay maraysaa insha allah inaan gaarnaa rabnaa muddo toban iyo ilaa ilaa boqolaal qofood inay gaartaan rabnaa qaar ka mid ah dhalinyarada shaqo abuurka loo sameeyey ayaa ka mahad celiyey iyagoo ka warbixiyey waxyaabaha ay qabtaan bismillahi magaygu cabdiqani waxaa ka shaqeeya garaaska adeerey oo baabuurta lagu iibiyo waxaa ka shaqaynayay muddo shan sana shaqaas waxay siiyey ninka garaashka iskale adeerey waana mahadsan waxaa qabtaa oo garaashka ay ka qabtaa baabuurta cusmaa jiikama olayada iyo dabka iyo waxaasaa la socdaa muddo shan sane ayaan ka shaqaynayay waana mahadsiya ninka iskale garaashka magacaygu waa faarax waxaan ka shaqeeyaa garaashka baabuurta lagu iibiyo adeerey anigu garaashku wuxuu furiyey muddo toban sano anigu muddo waxaan ka shaqaynaya lix sano shaqadaasna waxaa ii sameeyey adeerey garaashka waxaa uu qaabilsanahay qaybta dabka baabuurta shaqadaasna waxaa ii abuuri oon boqolkiiba boqol uga mahad celina adeerey magacaygu waa cabdiqaadir waxaan ka shaqeeyaa macdaarka adeerey qaybta maaliyadda ayaan u fadhiyaa macdaarku wuxuu furan yahay ilaa iyo toban sano ku dhowaad marka aniga intaan ka shaqaynayo waa in ka badan hadda lagu qiyaa siddeed sano camal waxaan gaday dhowr baabuur oo kala duwan homey lancruiser brobocus nooho iyo kuwo kale oo badan dhayne iyo kuwo kale iyo iskoroge baabuurtaasoo dhammaa gada intaa qaybta maaliyadda fadhiya ilaahay ka soko waxay mahadoo dhan u sugnaatay adeerey xaruntan ayaa ka mid ah goobaha ganacsi ee ku yaala magaalada beledweyne kuwaasi oo door ka qaadanaya yareynta shaqo la-aanta haysata dhalinyarada magaalada